waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali horta aad baan idinka mahad celinayaa runtii kusoo dhaweynta wanaagsan ee magaalada melbourne siba communitiga soomaalida oo runtii aad igu soo dhaweeyey waxay nasiib daray noqonayd in aan halkan ka laabto aanan arkin meesha ganacsatada ugu badan ee soomaaliya ay joogto oo halkan ah runtii taas waan ka mahad celinaya si guud haddaan usoo laabto su-aashaada aniga magacayga waa haashim ismaaciil ducaale agaasime ku-xigeenka rugta ganacsiga waxaan u imid sidney inaan ka qayb galo shirka guud oo ay isugu yimaadaan labadii sanaba mar rugaha ganacsiga oo adduunka oo dhan kani wuxuu ahaa kii tobnaad wuxuu bilowday sagaal iyo tobankii ilaa labaatan iyo kowdii bishan sebtembar buu ka socday sydney runtii waxuu ahaa shir muhiim ah oo run laisugu yimaado labadaa sanaba labada sanadkan waxaa aadka diiradda loo saaray weliba ay ka go-nayd in ay ka fekeraan bal tobankii sano oo lasoo dhaafoo dhan meel laguma qaban ka mida africa marka waxaan diyaarinaynay ka damba kan labada kun iyo sagaaliyo tobanka oo lagu qaban doono brazil rio de genaro in loo raro shirka africa taasna waa ka go-nayd dhammaan rugihii ganacsiga ee afrikaanka isugu yimid oo ajendaha ugu horeeyey oo aan ku dagaalamayn anagoo afrikaana waa markii ugu horeysay oo spirit africana meesha uu ka dhaco oo sideline meeting ama waxaan afka qaalaad lagu yirahda sideline meeting ama miitinna aan lasii qorsheyn balse dadkii meesha ku kulma ay go-aansadeen inay ka wada hadlaan danahooda waa halkaa lagu qabtay oo diiradda lagu saarayy laba magaalo baad dalbatay oo ay midi tahay nairobi tan kalena adis ababa labadii wadanba waxaan u sheegnay inayna ahayn inay iyaku horta ay labadoodaba wada ordaan oo hadday sanad kastaba lix dowladooda waaweyn baa yirahda annagaa martigelinayna marka haddii laba afrikaana meesha wada galaan waad fahmi kartaa jaaniska ay mid ay ku helayso inuu yaraya marka waxaan ku waaninayna inay horta aan si afrikaannimaha intaan u wajahno aan labada magaalo midii aan isleenahay afrikaan ahaan anakana markaas maadaama hadhow la codayn doono aan codkeena siino kamaanan qarin labadooda iyagoo fadhiaan u sheegnay aanu ku niri war waxan wax afrikaan hadduu yahay cidda barsent garaynaysa hadday barsent garaynayso si guudoo ganacsiga afrikaanka ah weliba adarees garaynaysa ama caqabadaha jiree afrikaanka ka hadlaysa si adduunyadu ay u aragto waan taageerana taasna waxaa laisugu soo laaban doonaa hadduu alla idmo december haddaan usoo laabto shirka wixii ka dhacay shirka waxaan aad dowladaha soo koraya dhanba ay diiradda saareen in shirkadahan waaweyn adduunkeeda aanay ka dhigin dowladahaas meel ay kasoo qaataan khayraadka oo jaban kadibna ay iyagiioo soo warshaday ay soo celiyaan waxaan xooga saarnay in layirahdo waxaan social responsibility ama inay yeeshaan oo runtii horta ay isku dayaan dadkan ay u arkaan un inay yihiin dad wixii loo geeyo un iibsada ama consumers ah balse ay ka dhigaan dad wax soo saarka ka qayb qaata oo transfer of technology waxaan afka qalaad lagu yiraha ama in la raro technologigii oo waddamada la geeyo si warshadahoodii ay u imaadaan iyagu mar walba waxay ku gabanayaan arrintan ah stabilityga ama wadankii ma dhisna ama wadamadaas politicalkooda ma aamini karno waxaan u sheegnay inay jiraan dad ganacsato ah oo wadamada ka dhashay oo iyaga la qaadan kara riskiga ama hadduu khasaare dhaco waxaa kaleeto muhiima in mar walba laga fikiro sida qolooyinkan world bank ama i m f ka oo aanay wadamada un ku yeelan deymey ay arrimahaasoo kale xitaa ay ka qanciyaan shirkadahan waaweyn runtii ka soomaali ahaan annaga waxaa aad noo dhibay oo runtii aan hoosta ka xariiqaya intay maqlaysana aan isleeyahay way kula qabaan adduunyada dad lacag haysta oo laleeyahay lacagtaadii way xunta ma qaadanaya meel laga hela maleh waxaa jira ganacsato waaweyn oo soomaaliya meel walba ay ka joogaan soomaaliya oo aanan u diri karin lacagtii ay hayeen si ay wax ugu soo iibsadaan dibadda waxaa ka hortaagan wadankii oo lagu magacaabay wadan argagixiso wadankii oo lagu magacaabay wadan ay lacagtiisa fiicnayn marka waxaa dhibaato noqonaysa marka qofkii marka oo ganacsatada ahaa in uu intuu lacag kusoo qaado dambiilo oo dubay iyo meelo kale inta la keeno halkaas lacagteenii looga shubo bangiyada adduunka waxaa nasiib u helay nin ka mid ah nimankii meesha yimid oo ganacsato weyn ahaa oo ka socday austria inuu ila sheekaysto yiri war aanan ogeyn waa ninkaan annaga ballannay oo lacagta ii soo shubay ayaa bangigaygii lacagtii ku celiyey markaan iri war maxaa lacagta loo celiyena waxay ihahdeen arrimo siyaasadeed cadaadis nooga imaaday dowladda oo yiri wadankaas lacag ka timaadna ma qaadan karna isagaaba ii kayskii aniga meeshaan ula tegey cadaymihii ii hayay oo la qaybsaday inta kale arrimahaasoo kale marka ma la garawsaday maxaase laga qaban karaa maadaama dadka meesha jooga ay yihiin dadka ay ka go'do arrimahan ganacsiga aniga siyaasi maahi waxaa muhiima inaan ka faa'iidaysto mardalahan kale markaan imaado inaan arrinta u tuso arrin caqabada oo haysata waddan ka mida wadamadii annaga boliti ama siyaasad kuma jirno haddii haashim uu yahay qof khaldan oo ganacsigiisa si khaldan ku helay oo xoola lunsaday bal haashim baa sameeyey hal yirahda laakiin xasan inay saamayso oo ila soomaaliya maaha marka aniga waxaan ku sheegayay wadamadan soomaaliya oo dhan geliyey blacklist ama bartaan xun inay ka fakeraan yirahdaan shirkad hebel ama hashim cambanylada ama xasan cambanylada inay profiling way hayaan waxaanay sheegayeen waddankaba ku geliyeen inay kala saaraan oo aanay noqonin un wixii oo dhan hal meel ku shub taasi waxay keenaysaa marka sicir barar marka adiga aad ku soo qaada dambiil lacag aad waddan kala keento waddankii kaleeto bersentage kaa qaadanaya oo intayna gaarinba ciddii wax soo saaraysa haddana waxaa ila yaaba oo adduunyada aana ka dhicin adduunyada ma jirto meel wax kaash lagu kala iibsado oo letter of credit iyo credita lagu kala iibsadaa marka waxaan u sheegayay xitaa kabadhig in bangigeenna dhexe uu weli u gaarin heerkaas maxaa diiday bangiyada adduunka inay la xidhiiraan nimankan oo hantidii markaas haddaa la dhigo bangi weyn oo caalamiya bangigaas kaas uu bixin karo markaas damaanad si warshaddii waxaan ka iibsanay loo sheego layirahdo war ninka haashima intaasaa lacag u taal ama shirkad hebel intaasaa lacag u taal ee bixi laakiin in lacag intaa la eg hal mar ciddii oon waxba isiinin oon ii soo saarin la igu qasbo inaan geeyo lacag intaas waxaan ka hadlaya waa malaayiin doolar maha marka dhinaca caqabada waaweyn oo haysta waddankaa jira oo arrimahaas marka madalahan oo kale waxay noo tahay meel aan ku helno aan ku sheegno caqabadaha haysata taasina ma aha mid keliya oo la dhihi karo waxay haysataa koonfurta waxay haysataa puntland somalilan waa wax guud oo waddankii dhan ku habsaday oo ay ganacsatado dhan ay ka oynayaan meel kasta ay joogaan waa gartay shirkan haddaan ka baxano rugta ganacsiga oo aad agaasima ku-xigeen ka tahay rugta ganacsiga soomaaliyeed maxay qabataa yaase ku jira ganacsato intee la-eg baase qayb ka ah rugta ganacsiga waxay qabataa shaqooyinkan kale aan kuu sheegay oo intaan kharash laeg inaan kusoo dhowrnanimaado halkan oo aan kays soomaaliyeed aan barsan karin annagoo aanan kambani qaar ah aan matalayn runtii shaqooyinkay qabatay ka mid waxaa sanad afartii sanoa mar waxaa dhaca doorasho guud oo iskugu yimaadaan ganacsatada waaweyn oo dhan iyo ganacsatada yaryar maaha keliya tahay inta waaweyn oo lacagta haysata waxaa ugu badan oo ahba udubdhaxaadka rugta ganacsiga ganacsiga yaryar dadkaasoo dhan markay isu yimaadaan marka waxaa isu soo sharaxa nimanka markaas jooga oo moodaya inay wadi karaan arrintan nin walba keyskiisuu samaynaya intii markaa hesha ku filan codad ku filan baa noqota madaxda afartaa sana ee soo socota marka waa wax horta sidaas dimuqraatiga oo transparency ah lana ogyahay wakhtiga dhacayso cidima badsan karto cidima yaraysan karto ciddii dembiga shaxeer bay leedahay oo dowladda ay og tahay oo lagu qaban karo waa hab noocaas ah runtii waa ku faakacaynaa waa wadan isagao dhanba cusub oo dhaliilaheyna waa leenahay ma aha cid dhaliilaa ma jirto laakiin waxaa naga go-an mar walba haddii rugta ganacsigaan nahay iyo howlwadeenadeeda in wixii dhaliila aan qaadano wixii la sixi karana aan saxno ilaa inagu ma nihin dee dad lasoo diro oo oo ka nasahan wax walba oo xumaana anagoo ka faaidaysanaya shuruudda marka arrintan waxaa mar walba la yidhahdaa ganacsata halkan ka baxday ganacsata wadankii lugta ku dhigan ganacsato ma bixiso war waxaan leeyahay aniga shan iyo labaatankii sanee waddanka lasoo dhaafay waddankan wax dusha ku hayey oo hayey ganacsigiisa meel walba ay dowladdii ka baxday hayey waa ganacsato ganacsato ayaa waddankan u toosay iyo nimankan qurba joogta ah oo waddanka u diraya lacagta dadkii ugu horreeyey oo sameeyey ganacsigu waaweyn oo ka sameeyey oo hadda ay adduunyadoo dhan leedahay hala xidho waa waa waa xawaaladaha marka waxaan rabaa in la yidhahdo haddii wax khaldan yihiin war hebel iyo hebel wax dhacay waddanka geeyaan hebel iyo hebel canshuur ma dhiibaan kambani hebel dembigaasuu galay laakiin inta soomaaliga ganacsigeeda dhan laysku soo qaado la yirahdo waa tuugo aan rabin inuu waddanka horu maro taasi waxna qabta maaha waa garta laakiin dabcan dhaliisha soo noqnoqota waxa weeye ganacsatada soomaaliya hadda intii dagaalada socday dadka ugu waaweyn ama ha ka faa'iideen canshuur la-aano maadaama dalkii canshuur iyo dowlad qaada uusan lahayn qaarkood waxaa la yidhaahdaa sidaanaaba dan ugu jirta waxaa mararka qaarkood xataa la yidhaha ganacsatada qaarkood waxayba ka shaqeeyaanba in meesha dowlad iyo nidaam fiican uusan ka istaagin si canshuur iyo nidaam iyo monoboliga ay haystaan uu markaasi aysan u waayin marka eedahaasoo kale se wax kama jiraan ganacsatada wadankii ku hartay ka qaarkood xataa waxaa la yihahdaa raashin dhacay bay keenaan daawooyin dhacay bay keenaan war barfatiir bay noqdeen shacabka uma daneeyaan cid qiimahooda xakamaysa male eedahaasoo dhan se wax jira maaha waxaan rabaa marka hore inaan inaan inaan caddeeyo waxaan hadday yihiin dad tiro badan meel walba hadday bataan dadka ku jira soomaalida inta ugu badan waa ganacsi bay ka shaqaysaa way jiraan dad xun kuu diidi maayo laakiin aniga waxaan diidi mar walba in la yihahdo ganacsato waxaan rabaa inaan cid walba xujeeyo irahdo war ganacsato ha ku ekaanine ganacsatada magacyadooda sheeg ha xishoonin haddaad haysid wax cad oo aad dadkan aad ku sheegaysid qaladka galeen sheeg hadda waxaa jira dowlado meel walba waxaa jira maamul fadlan soo bandhig waxaan aad hayso laakiin waxaan ila yaaba xitaa i m f ka iyo world bank waxaad ku arkaysaa it is been said it is been reported war who reported yaa sheegay waxan yay tahay cidda ugu dambaysa oo warkan keentay runti way jiraan wax khaldan adduunyada khalad kama dhamaato waan qaadanayna qodobkaas laakiin ganacsatadoo dhan haddaan kuu soo qaata marka wax wanaaggan la sameey hadda abaarihii ugu dambeeyey adduunyadoo dhan waxaan diraynaa dayuurad wafdi baan diraynaa hormuud keligood ayaa shan milyan oo lacag ah oo iyo ka badan ku deeqay oo la gaaray meeshii joogeen dadkii uga daba tegay dahabshiil sidoo kale dadkan yaryar oo dhan oo ganacsatada ka badan war waxan waa wax soomaaliyeed qofka soomaaliga si kasta lacag u leeyahay markuu arko cid dadkiisii oo dhibaataysan ka leexan maayo marka waxyaaba waxaan rabaa waxa wanaagsanna ma sameeyaan news oo war ma sheegaan war waa kii xun buu noqda hadda oo roob hadduu doo cid ka shakaynaysa male laakiin markii abaar yar dad ka taabato ama xabado ama colaad dhacaan intaasoo qof baa ku dhimaata ley marka waxaan rabaa in marka la hadlaayo runtii la caddeeyo warka oo la yiraahdo war kambani hebel wax dhacu noo keenay kambani hebel daawo khasaartuu keenay kambani hebel dad buu khasaariyay kambani hebel cashuur buu la fakaday middan ku sigan ma rabno inaan noqonno sharciga war waxaan sharciga la yidhaahdo waxaa sharci dejinta iyo iyo iyo iyo hagidda waddanka waa siyaasiyiin iyo kaa fadhiya kursiga ganacsata ma fadhiyaan iyo laisku khaldin marka maaha in xabad gacanta madaxa laga saaroo la yidhi waxaan ha saxiixin ama ha samaynin waddanka wixii dan ugu jira way yaqaanaan siyaasiyiinta ha sameeyaan laakiin maaha inay iyagoo kursiga ku fadhiya iyagoo baarlamaankii jooga ay haddana yidhahdaan ganacsataa gadaal ka taaganoo waxaan jiidaysa war hadday taas ay shaqaynayso waddankan horey uma soconayo marka ma aha ganacsato ganacsato wuxuu dan ugu jirtaa in waddankan nabad timaado ganacsato waxay dan ugu jirtaa inay lacagtooda lacag dhasho ganacsato waxay dan ugu jirtaa inay horu maraan laakiin ma aha in ay la yidhaahdo ganacsatada kursiga lama fadhiyaan nimanka maamulka haya waa gartay nin koleyba qurba joogaa tahay u k baa deganayd nin qurbaha ama reer galbeedka wax kusoo bartaa tahay hay-ad walbo ama dowladeed ama mid n g o ah waxay leedahay hay-ad kale ama ka sarreyso regulate garaysa ama dowlad ha noqoto ama mid kaleo independent ha noqotee rugta ganacsiga soomaaliyeed isqabqabsad badan baa ka jiray hadda tii u dambeysay wasiiradda ganacsiga yaa kala dirtay laakiin khilaafkaas weli wuu socdaayo rugta ganacsigu waxay leedahay namaba kala diri karto miyaysan ka mid ahayn dhibaatooyinka haysta maamul ahaan rugta ganacsiga in waxa la yidhi horta faqi tulkiis kama janno tago soomaali baan nahay soomaalida dhibka ka jira unbaa nahaysa laakiin isqabqabsina kama weynaanayno laakiin midaad ka dhawaajiso ah iskontaroolka inankaaba isku filan oo iskontaroolla kambeniba kambeni kaleeta wuxuu haleeyey iyo wuxuu sameeyey isagaa sheegay isagay ka tahay annagaa isku ahba waxaa la yihahda auditing diyaaraan u nahay buwaagteena waa furan yihiin auditing ka ama waxaan afka qalaad lagu yaraada xisaabtanka annaga diyaar baan u nahay hay-adda adaha waddanka oo dhan xiriir baan leyna waxyaabaha ugu muhiimsan oo in laga dhawaajiya u muhiimsan waxay tahay war cabashada unbaa qaylisa annaka haddaad eegto jidadkan hadda caasimada ka dhismay caasimada jidadka ka dhismay yaa u horreeyo dhisa waa ganacsato yaa lacagta ugu badan dhiiba waa ganacsato yaa abaabulkii ugu horreeye lahaa waa ganacsato waxaa la rabaa waxaa moogta intii xun iyaan la sheeginin waxa si dadka na maqlaaya iyo bulshaweynta ay miisaan noo saaraan bal waxaa fiicanna ku dara oo oo ha la sheego qofka dhiliishiisa iyo xumaant iyo wanaagiisaba in miiska la saaro middan ku saabsan isqaqabsiga dee kolley waxaan mareerka iyo mujahawareerka soomaaliyana la qabnaa laakiin midda shaqa socodsiinta ah shaqadeenna way socotaa shan iyo labaatankii sannood ugu dambeysay aniga waxaan aad xoogga u saaraa maamul ma aha maamul wuu yimaadaa wuu tagaa rug ganacsi dadka maamul hadday yimaadeen berri way tegayaan muhiimadda waxaa la waa institution waxaan waa wax dadka ka dhexeeya kaas in la ilaaliya aniga ii muhiima waxaa ii muhiima in ganacsatada soomaaliyeed aan lagu bahdilan adduunyada waxaa ii muhiima sharuucda adduunyada ee aan wada saxiixnay inaan ka dhaadhacsino ganacsatadeenna waxaa ii muhiima ganacsatadeena inay xoogaagooda isku darsadaan nin walba faraqa uusan ku haysanin oo ay u fekeraan wadankan markuu nabad gaaro waxaa imanaya dhaqaalihii adduunka o dhan marka in aan iyagii la laqina ay isku darsadaan hadda ay bilaabaan inay noqdaan shirkada waaweyn oo la xisaabtami kara lana jaan qaadi kara shirkadaha adduunka hala kelmadahaagii hore matalan waxaa ku jiray oo hadda shirki aad ka tilmaantay in kambaniyada waaweyn oo caalamku ay leeyihiin waxa la yidhahda social responsibility shirkadaha soomaalida ama ganacsatada soomaalida wadankoodiibay joogaan shacabkoodii weeye dadkay wax ka gadayaan social responsibilitygaas ama mas-uuliyaddaas bulshadooda ka saaran ma leeyihiin weliba tusaale ahaan in wax dhacay laga gado in maaragtay canshuur aan la bixin in dowladdii hadba timaada aan lala shaqayn adaa agaasimaa dhowr sanaa wadankii joogtaa social responsibilitygaas ma ka muuqdaa ganacsatada soomaalida
anoo agaasimo ku-xigeyna wuu ka muuqdaa way jiraan wax xun wax xun way jiraan waxayna dhici kartaa mar walba inay dad maxay soomaalida maamaha qaldan bay leedahay badda ma qoranto laakiin badda hal malaha ee qormiya waa maamaha jirto soomaaliya way jiraan dad khaldan laakiin waxaan leeyahay aniga war dadkaas khaldan ganacsataa tiri sidaad hadalka hadda u dhigaysa inaan laga daayee la yidhaahdo war kambani hebel oo hebel agaasimo ka yahay ama hebel chairman ka yahay baa khaldan waxaan kuu soo qaadayna midaan war kambaniyada sadaqada oo sadaqalmaalka markay bixinayaan waa kambaniyo oo raaca shuruucda muslimiinta eber dhibic labaatan iyo shan ama labaatan iyo shan kunkiiba maalkooda in ka mid ah si xalaala intay ka soo saaraan bay masaakiinta u qaybiyaan kaas waad kii lagu lahaa oo ilaahay faray waxaa ka badan intaas inta maalin walba muslimiina oo aanan qadahaysan ama quraacaysan oo shaxaadka u tagta wadankaas haddaanu jirin social responsibility la yirahdo ama inaan qofku qofka kale ka naxayn mar horaan dhulka geli lahayn marka waxaan leeyahay aniga qof walbaa waa shaksigiisii laakiin kambaniyada intaan arkay oo noo rajis garaysan intoodaba sadaqadii lagu lahaa way baxshaan wixii ay u moodaan hadda midaan kuu soo qaatay oo kaleeto oo ahayd jidadka in la dhiso jidadka dadka o dhan bay ka dhexeeyaan maxaa iyaga yiri hala dhiso jidadka oo hala sameeyo waxay ganacsata weli ilaa hadda jidadka inta dhistay aan lacagahoodii helinaa jira oo fadhiya cid siin doontana la aqoon marka waxyaabahaan ka hadlay maxaa social responsibility dhinac baa ugu jirnaa laakiin waxa mar walba naga xadaaya sportlightka ama ama ama lightka ama ama wafiska ama idaacadaha waa inta xun oo mar walba la leeyahay dahab waxay geeyeen ama canshuuray la baxsadaan wasiirka maaliyadda wuu fadhiyaa waxaa muhiima awooddiina way jirtaa waxaa muhiima dekadihii way joogaan cid waxa la baxsan karta ma leh waxaan rabaa haddii sharciyada la dabaqo wadankan wuu horumaryaa laakiin waxaan rabaa ciddii wax la baxsatay ama ciddii geysay daawo khaldan ama ciddii dembi gashay in la soo taago shuruucdii way jiraan la magacaabo waxaan afka qalaad lagua name and shame ha la sheego hana la ceebay ciddaas keliya laakiin yaanan dadkii oo dhan dusha laga saarin waa garta tan u dambaysa nin qurbi joogaa tahay u k baad deganaan jirtay biladaad ku heshay dowladda u shaqayn jirtay dhowr sano ka hor baad wadankii ku noqotay mar walba waxaa soo baxa muran u dhexeeya qurbi joogta iyo dadka wadan jooga ah boosishinadii siyaasadoo kale waa qabsateen baa la dhahaa hadaad qurbi joogtihiin adugu hadda adoo qurbi jooga xataa ganacsatadii baad maaragtay madaxdooda ku biirtay marka ma jirtaa cilad ah in dadkii maxalliga ahaa ee lookalka ahaa ee wadanka joogay oo aan ka bixin ama ganacsatadii boosaskii laga riixayo qurbi joogta muran noocaasa ma maqasha ama hadallo noocaas ma kugu soo dhacaan aadaan u maqlaa laakiin waxay ku xidhantahay sidaad u aragto dadkan qurba joogta wanaagooda iyo iyo xumaantoodaba waa leeyihiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo wanaaga oo laga dhexli karay waxaa ka mid ah in ay geeyeen wixii khibrad ay arkeen isqabqabsigu jira oo wixii markay yar yihiin dadkii wadanka joogay waxay u arkayaan dadkan dad markuu wadanka dhib ku jirana ka tegay waxay iloobayaanse markii sagaashan iyo kowdii ama sagaashan iyo labadii wadankaas u dhibta badan haysatay dadkii wadanka u macayna inay yihiin qurba joogta marka labadaba waxaan leeyahay waa wax yaa jira lana buunbuuniyo markay tahay arrimahan aad ka dhawaajisay oo ah jagooyinka iyo wixii la mid a waxaa muhiima ama qorbaha jooga qofka ama ama wadankii ha jooge waxaan loo dhiibaya cilmi ma u leeyahay mana wadi karaa hana lala xisaabtamo laakiin waxaa ila khaldan oo aada u daran waxay ti inay noqoto wixii wax un lagu sheekaystee aanan loo samaynin research ama aan la fariisan oo aan laga baarantegin waxaa nasiib darro ah in waddankaas dhallinyaro badan oo jaamacadihii ka baxday ay joogaan oo u baahan u baahan runtii waxaan afka qalaad lagu yirahda skill training waa aragta wadamadan aan joogno ama wadamadan waddankan ka imid in markuu ardayga ka soo baxo in loo helo waxaan la yirahda khibrad shaqooyin marka waxyaabaha aruurta ganacsiga hadda ay aad ugu mashquulsanta wax ka mid a iyagoon weli jaamacadaha dhammayn intaan ugu tagno waan ardada uga fiican waxaan irahdaa war teesaha iyo waxay ka doodi lahaayeen intooda barata culunta siyaasadda iyo dhaqaalaha aan siinaa sabjagyo si ay u fahmaanba intaysa bilaabinba shaqadii u fahmaan waxaan ka horeeya oo ay sameeyaan mar walbana waxaan dooranaa intooda tabarta daran oo aanan iska bixin karin lacagaha marka waxyaabaha oo muhiimka aan ku waaninaya dadka sideedoo kale oo ka tagay qurbaha waxay tii war markaad waddanka tagto isku day waxii yar ee aad soo baratay ama aad ku dhaanta dadka inaad u sheegto oo aadan iska weynaysin waxyaabaha ugu badanoo meesha laisku qabsado waxaa ka mid ah inaad adigu aad matasho qof ka yimid dibadda oo sidii adigioo qof ajnabi ama french jabuuti yaraadaan aad u dhaqanto oo aad dadkii aad iska weynayso taas waa waxyaabaha khaldan oo aan ku waaniyay aniga nafteyda iyo intii qurbaha ka tagtayba inay dadka ay u arxamaan oo aanay iska weynaysin markay dadka ay arkaan inaad la mid tahayna dee waxaan iska dhammaan doonaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali